luucos cutubka shan iyo tobnaad
waxaa ciise u soo dhowaanayey canshuurqaadayaasha iyo dembiilayaasha oo dhan inay maqlaan kolkaasay fariisiintii iyo culimmadiiba gunuunaceen iyagoo leh ninkanu dembiilayaashuu soo dhoweeyaa oo wax la cunaa markaasuu masaalkan kula hadlay oo ku yidhi ninkii neeba tiro idaa leh oo middood ka hallowday aan sagaal iyo sagaashankii cidlada kaga tegin oo aan tii hallowday ka daba tegin ilaa uu soo helo oo goortuu see helo aan derbihiisa saarin isagoo faraxsan oo goortuu guriga yimaado aan isugu yeedhin saaxiibbadiisa iyo darisyadiisa isagoo ku leh ila farxa waayo waxaan helay laxdeedii iga hallowday waxaan idinku leeyahay sidaas oo kale farxad ayaa jannada kaga jiri doonta dembiile toobadkeena in ka badan sagaal iyo sagaashan xaq ah oo aan toobadkeen u baahnayn ama naagteebaa toban daraakimo oo lacaga leh oo hadday daraakimo lumiso amanaanbad jiidin oo aan guriga xaaqin oo aan dadaal ku doonin ilaa ay hesho oo markay hesho aan saaxiibbadeeda iyo darisyadeeda isugu yeedhin iyadoo ku leh ila farxa waayo waxaan helay daraakmadii iga luntay waxaan idinku leeyahay sidaas oo kale markii mid dembi leh toobad keenoba farxad ayaa kaga jirta malaa'igaha ilaah hortooda wuxuuna yidhi nin baa laba wiil ahaa kii yaraa ayaa aabbihii ku yidhi aabbow waxaaga qaybtii aan heli lahaa isii markaasuu iyaga u qaybiyey wuxuu ku noolaa maalmo aan badnayn dabadeed wiilkii yaraa waa wada urursaday wax walbaba oo dhul fog ayuu u safray halkaas ayuuna wixiisii ku khasaariyey isagoo iska tumanaya goortuu wada bixiyey dabadeed ayaa abaar daran dhulkaas ka dhacday wuuna bilaabay inuu baahdo goortaasuu tegey oo isku daray nin dadka dhulkaas ah kan u diray beerihiisa inuu doofaaro daajiyo wuxuu damcay inuu calooshiisa ka buuxiyo buunshihii doofaaradu ay cunayeen ninnana waxba ma uu siin goortuu isgartay ayuu yidhi inteebaa kuwa aabbahay kiraystay haysataa kibis ka badan in ku filan aniguna macaluul baan halkan ugu bakhtiyayaa waan kici oo aan aabbahay u tegi oo waxaan ku odhan aabbow waxaan kuu dembaabay jannada iyo hortaadaba kol dambe ma istaahilo in laygu yeedho wiilkaaga ee iga dhig sida kuwa aad karaysatay midkood oo kale markaasuu kacay oo wuxuu u yimid aabbihii laakiin intuu weli ka fogaa ayaa aabbihiis arkay waana u naxariistay oo ku soo orday oo qoortu iskaga duubay oo dhunkaday markaasaa wiilkii ku yidhi aabbow waxaan ku dembaabay jannada iyo hortaadaba kol dambe ma istaahilo in laygu yeedho wiilkaaga laakiin aabbihii ayaa addoommadiisii ku yidhi dhaqso u soo bixiya khamiiska ugu wanaagsan oo u geliya kaatuna gacanta u geliya kobana cagaha u geliya dibigii yaraa ee la shishleeyey keena oo gowraca aynu cunno oo faraxno waayo wiilkaygan wuu dhintay wuuna soo noolaaday wuu lumay waana la helay markaasay bilaabeen inay farxaan laakiin wiilkiisii weynaa beerta buu ku jiray oo intuu soo socday oo guriga u soo dhowaanayey wuxuu maqlay muusig iyo cayaar markaasuu mididinyada midkood u yeedhay oo weyddiiyey waa maxay waxaas markaasuu ku yidhi walaalkaa ayaa yimid aabbahaana dibigii yaraa ee la shishleeyey ayuu u gowracay waayo ladnaan buu ku helay laakiin wuu cadhooday oo inuu gala ma doonayn markaasaa aabbihii soo baxay oo bariyey laakiin wuu u jawaabay oo wuxuu aabbihiis ku yidhi bal eeg intaas oo sannadood ayaan kuu shaqaynayey oo weligay amarkaaga kama aan xadgudbin oo weligaa wax xar iima aad tiin inaan saaxiibbadayda la farxo laakiin goortii uu yimid wiilkaagani waxaagii aad ku noolayd dhilooyin la cunay waxaad u gowracday dibigii yaraa ee la shishleey markaasuu ku yidhi wiilkaygiiow weligaa waad ila joogtaa oo waxayga oo dhan adigaa leh laakiin waxaa inoo wanaagsanayd inaynu rayrayno oo faraxno waayo walaalkaagani waa dhintay wuuna soo noolaaday wuu lumay waana la helay